bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo sideedaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum weli waxaan ku jirnaa gaswatu badrin ilkubraa dagaalkii beder ayaan ku jirnaa boqol iyo sagaal iyo sagaashan safxadda ah aljeyshaani iyo taraayaani labadii ciidan way is arkaan waa la isu jeedaa caynak caynak bay noqotay waa laisku hor yimid wax lasoo gurguurtaba labadii ciidan oo isu jeeda oo is arka aljeyshaani labadii ciidan iyo taraayaani way is arkaan walamaa markii talaca almushrikuuna mushrikiintii ay soo baxeen xagey ka soo baxeen waxay ka soo baxeen buurtii haartii ciidda ay gadaasheeda habeenkii baryeen yay subaxdii kasoo dhaadhaceen markaas oo wataraa al jamcaani labadii ciidan ay is arkeen qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama allaahuma allahyow haadihi tani qurayshun quraysh weeye qad aqbalat wayna soo aaday bikhuyalaa'iha xaragadeeda iyo kibirkeeda iyo wa fakriha wa fakhraha iyo faankeeda ayay nala soo aaday tuxaaduka iyadoo adiga ku khilaafaysa oo amarkaaga iyo islaamkaaga islaamka adiga diintaada islaamka iyo nabigaaga iyo qur-aankii iyo muminiintii intaba iyadoo ka hor imanaysa tuxaaduka iyadoo adiga kaa hor imanaysa wa tukadibu iyadoo beeninaysa rasuulaka rasuulkaagii allaahuma allahyow fa nasraka guushaadii ayaan ku weydiistay fa nasraka guushaadii ayaan ku baryay alladii guushaasoo wacadtanii aad ii yaboohday ama aad ii ballan qaaday allaahuma allahyow axinhum halaag alqadaata saaka ilaahu halaag waqad qaala wuxuu yihi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama wa ra-aa mar isagoo arkay cutbata ibna rabiica fi lqowmi markuu ku arkay cutbat ibnu rabiica oo ragga ku jira oo calaa jamalin riti saaran lahu uu leeyahay oo axmara cas in yakun haddii uu yahay fii axadin qof uun oo min alqowmi nimankaa ka mida khayrun wax khayriba hadday ku jirto wax nimankaa nimankaa ruux ka mid ah haddii wax khayrihiba ku jiro fa cinda saaxib aljabali alaxmar fa cinda saaxib aljamali alaxmar ritiga cas ninka iska lehe saaran ninkaasu wax khayrihi hadduu ku jiraba uu ku jiraa in yutiicuuhu haddii ay adeecaan oy warkiisa qaataan yarshuduu way toosayaan oo way hanuunayaan maxaa jira waa isagii soo jeeday war aynu iska laabanno wa cadala wuu simay marka sida salaada laysu sima safsafka iyo dagaalkana loo sinmaa in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safan kaanahum bunyaanun marsuus ciidamada waa la safaa ilaa imika ciidamada waa la safaa ilaa imika ciidamada markay dagaalamayaan saf bay ku jiraan hadda ama dhufayse ha galaan waagii hore dhufays lama aqoon jirinoo hadda waxaaba ugu horreeyeyba khandaqii eh ciidamadu way safan jireen dhinaca laysku qaban jiray sufuuftaas yaa waxaa la diiday in gadaal lagaaga yimaado wacadala wuu simay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sufuufa almuslimiina muslimiinta safafyaalkoodii ayuu simay wa baynamaa waqti huwa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yacdiluhaa safafka uu simayo waqaca waxaa dhacay amrun arrinbaa dhacday cajiibun oo lala yaabo faqad kaana waxaa ahaa fii yadihi rasuulka gacantiisa wuxuu waxaa ku jiray u haystay qitxun leeb leeb aan aan lahayn abri iyo ayna bir ayna ayna ku jirin leeb caadi ah leebkaasoo yacdilu bihi uu safafka ku simayo wa kaana wuxuu ahaa sawaad ibnu ghaziya nin la yidhaahdo asxaabta ka mid a wuxuu ahaa mustansilan kii safka ka soo yaraha baxsan min asafi safka ayuu ka soo baxsanaa oo horay ayuu safka ka soo jiray fatacana wuxuu ku yaraha gujiyey gujo aan weyneyn fii batnihi calooshiisa iyo bilqadxi leebkiibuu saa ugu yaraha taabtay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa qaala wuxuu yidhi istawi war siman oo dadka la siman yaa sawaad ow fa qaala wuxuu yihi sawaad yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahay oo awjactanii waad i xanuunisay ee fa aqidnii aan ku is- ma- isaga kay qisaas qisaas baan kugu leeyahay qisaas baan kugu leeyahay intaadii xanuunisa in leg waa inaan ku xanuujiyo marka rasuulka kama badoodina fa kashafa can batnihi calooshiisa ayuu u baneeyey wa qaala wuxuu yidhi istaqid qisaaso factaqanahu markaasuu ku dhegay sawaad wa qabala batnahu rasuulka calooshiisa ayuu dhunkaday fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa haada arrintan yaa sawaad arrintan aad samaynayso oo tidhi isukay qisaas iyo dhunkashadan maxay tahay ujeeddada aad ka leedahay maxay tahay qaal wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuul allow qad xadara waxaa yimid oo taagan maa tara waxaad aragto dagaal dhimasho waaye fa aradtu waxaan doonay an yakuuna inuu ahaado aakhiru lcahdi bika waqtigii aniga yani maaragtay isugu keen dambaysay markii igu kaa dambaysay saas wey fa aradtu waxaan doonay oon jeclaystay an yakuuna inuu ahaado aakhiru lcahdi bika markii aniga adiga igu kaa dambaysay ayamusa inuu taabtay jildii aniga jidhkaygu jildaka jidhkaaga ama maqaarkaaga inuu taabtay oo markaas saas aan naarta ilaahay uga badbaado fa dacaa waxaa u duceeyey lahu isaga rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa u duceeyey bikhayrin khayr iyo wanaag buu ugu duceeyey walamaa markii tama uu dhammaystirmay tacdiilu sufuufi safafka simitaankoodii asdara wuxuu soo saaray rasuulku awaamirahu amaradiisiibuu ilaa ilaa jeyshihi ciidankiisa amarkii ugu dambeeyey buu siiyey oo ah bianlaa yabda-uu inaynan marna bilaabin alqitaala dagaalka inayna bilaabin xataa intii yatalaqow ay ka helaan minhu isaga al awaamir al akhiira amarada ugu dambaysa ilaa ay ka helaan ha degdegina saasuu yihi rasuulka caleyhi salaatu wasalam tallaabo aniga aanan amar aanan bixinin yaan lagu dhaqaaqin bu waa sidaas sida guusha lagu helaayo uma markaa kadib adlaa haddana wuxuu u soo arooriyey ilayhim wuxuu u soo arooriyey yacni wuxuu siiyey umbaa laga wadaa marar badan ad- tacbiirkan oo adlaada aad buu u isticmaalaa mualifkan kitaabkan qoray aad buu u isticmaalaa wuu jecel yahay waxa weeyaan ceelka wadaanta lagu soo aroorinaya ra'yigaa la soo arooriyaa amarkaa la soo arooriyaa sidaas wey waa isticaaro wadaani meesha ma taallo ceelna ma yaallo waa ra'yi la soo jeediyey uma markaas kadib adlaa wuxuu soo daayey oo uu bixiyey ilayhim rasuulku ilayhim asxaabtiisii bitowjiihin camar khaasin oo gaar ahoo fii amril xarbi dagaalka arrimihiisa ku saabsan siday u dagaalami lahaayeen iyo hubkay isticmaali lahaayeen intaba u sheegay maxaa jira hubabka la isticmaali waa saddex un waa waran iyo fallaadh iyo seef saddexda saa la wataa marka wuxuu yidhi faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa haddii akhabuukum ay idiin soo dhowaadaan ay hoosta idinka soo galaan yacni iqtarabuu minkum ay idiin soo dhowaadaan farmuuhum toogta waxaad ku tooganaysaan warankaad markaa isticmaalaysaa maxaa jira ridda meel yaroo gaaban buu kuu joogaa oo ninkii dhow oo waad la helaysaa nabarkaad ku dhufantana waa nabas halisuhu u dhimanayo markaa warmaha isticmaala wastabquu haysta nablakum leebabkiina iska khasaarinina maxaa jira leebku meel fog inuu ka dalfado uu gadaashooda ku dhacaaba suurada hadday idiin soo dhawaato idiin soo dhowaadaan wastabquu ilaashada nablakum leebabkiina iyo- iyo iyo fallaadhihiinna walaa tasullu seefa seefahana galka ha kala bixina xataa yaqshuukum ilaa ay gurada idinka soo baxaan oo idiin maaragtay dee ay kor gor- gurada idinka baxaan oo idinsoo daboolaan yacni seefta ha- hala soo bixina seefta markii hoosta layska layska soo galo markaasay anfici markaas waranna kuma anfacayo falaadhina kuma anfacayso awaamirtaa markuu bixiyey uma markaa kadib rajaca wuxuu ku laabtay rasuulka ila alcariishi daashkii ama waabkii loo sameeyey buu ku noqday huwa iyo wa abuubakar khaasatan labadooda oo gaar ah labadaasaa halkaa yaa halkaa galay wa qaama waxaa istaagay sacd ibnu macaad sacd ibnu macaadna wuu istaagay bikatiibati alxiraasati horintii waardiyaha ahayd ee rasuulka waardiyeynaysay iyo calaa baabi alcariishi albaabka daashkii ama waabkii iridiisa ayuu isla taagay isagoo rasuulka ilaalinaya intaas waxaa weeyaan labadii ciidan oo isu jeeda waxaan hadda la joognaa ciidankii islaamka ee rasuulku uu hogaaminayay haddaynu aadno mushrikiintii ama almushrikuuna mushrikiintii faqad istaftaxa waxaa ilaahay baryay isna alla ku cadaab ilaahay baan baryiba ku dhihi faqad istaftaxa waxaa ilaahay baryey oo rabbi toogay abuu jahlin abuu jahl fii daalika alyowmi maalinta ayada faqaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow aqtacanaa kaayaga goynta badan liraxmi qaraabada kaayagii qaraabogoys ah nabigu rabaa inuu yidhaa qaraabogoys buu ahaa wa ataanaa kaayagii la yimid bimaa laa nacrifuhu waxaanaan aqoonin kaayagii la yimid fa ayxinhu ilaahay halaag buu yidhi alqadaa saaka wasiyada wuxuu yidhi allaahuma allahayow ayunaa kaayagii axabba ilayka adigu aada jeceyl badan tahay ood jeceshahay kaayagii aada sii jeceshahay isagaa wuxuu isu haystaa inuu ilaahay jecel yahay balse u baadiyeysan tahay ninkaasi u baadiyeysan yahay allaahuma allahayow buu yidhi ayunaa kaayagii kaana ahaaday axabba ilayka adigu aada ugu jeceyl badan tahay wa ardaa cindaka adiga agtaadana looga raalli ahansho badan yahay fansurhu lyowma allow maanta u hiilay oo guushasi wa fii daalika arrintaasuu anzala allaahu alla wuxuu kusoo dejiyey intastaftixuu haddii aad ilaahay barideen oo ilaahu noo kaalmay aad tidhaheen faqad jaa-akum alfatxu wuu idin yimid haddee fatxi iyaga uma imanin nasri uma imanin nimankii abujahl iyo kooxdiisii maxaa laga wadaa mufasiriintu waxay dhaheen waxa weyan waa litahakumi waa lagu jeesjeesayaa guushaad rabteen waatan guuldaro guuldaro weeye wa in tantahu haddii aad ka waantoomdaan oo hadda dagaalkan iyo xumaantan iyo gaalnimadan iyo colaadan aad hurinaysaan iyo waxaan aad iska daysaan fa huwa khayrun lakum iyada ayaa idin idin khayr badan iyadaa idin fiican wa in tacuudu haddaad usoo laabataan mar kale dagaal iyo xumaan haddaad ka shaqaysaanna nacuud annaguna waa usoo laabanaynaa inaan muminiinta u helinno walan tuqniya waxba idinka tari mayso ooma waxba idinma tarayso cankum xaggiinna fi'atakum tiradiinnu tiradan aad aad ku faanaysaan shay-an waxba idinma tarayso walow kahurad haba sii badbadatee maxaa jira wa ana allaaha alleh maca almu'miniina muminiinta ayuu la jiraa saacatu sifr saacaddii la sugayay wey uu dagaalku bilaabanayay saacatu sifr taasaa laga wadaa wa walu waquudi almacrakati iyo shidaalkii dagaalka kii ugu horreeyey ruuxii koowaad ee lagu dilay wax laysu soo gaarufto wax laysu soo gaarufto oo laysu soo cartamaba markii fooda la istiray yaa ugu horreeyey oo dhintay baa la rabaa in laynoo sheego wa kaana wuxuu ahaa awala wuquudi almacrakati dagaalkii iyo iska hor imaadkii shidaalkii ugu horreysay ay cuntay wuxuu ahaa nin la dhihi jiray al swad ibnu cabdil asad almakhsuumi oo qoladaa reer makhsuum ah abujahl isku reer ka ahaayeen reer tiro badan ba ahaanoo dagaalyahana wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi rajulan nin buu ahaa sharisan oo bahal ah sayi alkhuluqi oo dabeecad xun oo la yaqaano kharaja safkiibuu ka soo baxay keligii qaa'ilan isagoo leh ucaahidullaaha ilaahay waxaan ugu dhaartay oon ballan ugu galay la ashrabanna inaan ka cabbayo min xawdihim darka ay samayseene biyuhu ku jiro ow amase la ahdimannahu inaan duminayaba ow amase la amuutanna inaan dhimanayo duunahu meesha sokadiisa in laygu dili aniga oo arrintaa raba inaan sameeyo falamaa kharaja markuu uu soo baxay ninkii kharaja ilayhi waxaa u baxay xamsata ibna cabdilmualib ayaa u baxay radia allaahu tacaala canhu asadullaahi wa asadu rasuulihi ayaa u baxay falama altaqayaa markii ay fooda isku dhufteen labadoodii ay kulmeen darabahu xamza xamse ayaa la helay wey seeftii wey darba mar haddaad maqasho waa seef dacana haddaad maqashana waa waranka waranka weeye dacana darbaduna waa seefta ama waa fallaadha falamaa markii iltaqayaa ay fooda istareen oy kulmeen darabahu ninkii aswad ahaa ee dabeecadda xumaa ninkii al aswad ibni cabdilasad ninkii ahaa waxaa darbiyey oo ku dhuftay seeftii xamsata xamsa fa atanna wuxuu duuliyey gebigeeda weynba intay intay go-day iyo halkaa asoo kale ku dhacday wey atannadu waa sidaas xoogga ilaahay uu siiyey sayid- sayidina xamsa radia allahu tacaala canhu wa ardaa sayidu shuhadaa weeye marka halkaasoo kale lugtiisii ku dhacdayba fa atanna wuxuu duuliyey qadamahu lugtiisiibuu binisfi saaqihi kubka dhexdiisa ayuu ka duuliyey wa huwa isagoo duuna alxawdi darkii meel ka sokaysa jooga fa waqaca wuxuu u dhacay calaa dahrihi dhabardhabar ayuu u dhacay tasjubu isagoo ay burqanayso rijluhu lugtiisii daman dhiig naxwa asxaabihi nimankii uu ka yimid ee saaxiibadii ahaa xaggooda ayuu u dhacay uma markaa kadib haddana xabaa wuu gurguurtay ila alxawdi xaggii darkii ayuu u gurguurtay xata iqtaxama fiihi ilaa isku tuuray darkii iyo biyihii ayuu isku wada riday isagoo dhiigu ka di'i yuriidu isagoo doonaya an tabara yamiinuhu dhaartiisii inay baari noqoto oo dhaartiisii ay meel marto ilaan saddex buu ku dhaartay oo wuxuu yidhi ama waa la idili ama waan dumin ama waan ka cabiye inuu dumiyo uu isku dhex rido ayuu rabay si dhaartiisii ay u meel marto walaakinaha saatee xamsa thanaa calayhi wuu ku soo laabtay ama wuxuu ku labeeyey thanaa calayhi wuxuu ugu labeeyey bidarbatin ukhraa darbad kale oo seefta ah taasoo atat calayhi ka takhallustay oo dishay wa huwa isagoo daakhil daakhila alxawdi xawdkii ku dhex jira nasiib wanaag waxay ahayn as- een, asxaabtu hal xawd ma ahayn xaw- darar badan bay lahaayeen oo kaas haddii dhiiggiisi iyo bakhtigiisii ku dhacay darar badan oo kale oo laga cabo ayay lahaayeen haddana almubaarazatu in laysu soo baxay taas wuxuu ahaa nin isagu keligii soo baxay oo xamsana uu baxay waa tan isu soo bixidii wa kaana wuxuu ahaa haadaa kaasi awala qatlin dilkii ugu horreeyey oo ashcala huriyey naara almacrakati dagaalka dabkiisa huriyey markay taasi dhacday muxuu ahaa faqad kharaja waxaa soo baxay kolkiiba bacdahu kaa dabadi waxaa soo baxay halaaatun saddex nin oo min khiirati fursaani quraysh quraysh fardooleydeeda kuwa ugu qiimaha badan ah khiirada ugu qiimaha badan oo ugu dagaalyahansan ee dhaladka ah ee niman hantila ee magac leh wax walba ahaa kaanuu waxay ahaayeen min caa'ilatin waaxida hal qoysun bayna ahaayeen wahum iyagu waa laba nin oo walaalo ah iyo mid wiil uu dhalay marka wiilka midna aabbuu u yahayna adeer buu u yahay waa saddexdaas wahum kuwaasi cutba waa ninkii uu lahaa nabiga hadduu wax khayr nin khayr ku jiraba hadduu ku jira kaa weeye ee wanaaggana ka teliyey laakiin waxa weeye ee, meeshaasuu yiilay meeshaasaa la dhigay meeshaasuu ku dambeeyey wa ilaa jahannama wa bi'sa almasiir wahum kuwaasi cutba kow oo ibnu rabiica ah wa akhiihu wa akhuuhu walaalkii oo shaybo ah hadda ka horna waxaan kusoo aragnay markii nabiga ee, mid- uu daa'if ka yimid beertoodu galay oo markaas waa iyagu u diray ninkii cadaas la dhihi jireen waa ninkaas xoogaa u geeniyahow timira u gee iyo walwaliid ibnu cutba waliid oo cutba u dhalay marka saas darteed cutba abulwaliid baa lagu magacaabi jiray falamaa markii infasaluu min asafi safkii ay ka soo baxeen oo ay bannaanka isa soo taageen dalabuu waxay dalbadeen almubaarasata rag u soo baxa fa kharaja waxaa u baxay ilayhim halaaatun saddex oo min shabaabi alansaari dhallinyaradii ansaarta ah kuwaasoo kale ah cawf magacyadan si fiican ha loo barto cawf waa dadkii taari diintan islaamkan haysan oo dadkii ina soo gaadhsiiye weeye madaxooda aan aan maanta muslim ku nahay maxaa jira haddii maalintaas nabiga iyo asxaabtiisa laga takhallusi lahaa ayaa ina soo gaadhsiin lahaa islaamka cawf wa mucawad labadaa nin oo ibn ibna alxaarith oo ilmo xaaritha micnihii waxaa weeye cawf ibnu alxaarith wa mucawad ibnu alxaarith marmarka qaarkoodna hooyadood baa loogu magacdaraayo waxaa la yidhaahdaa ibna alcafraa hooyadood baa cafra la dhihi jiray iyo ninka saddexaad oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu rawaaxa oo ninkii shaacirka ah ee la yaqiinay ee ghaswatu mu'ata ama mowqicatu mu'ata saddexdii qaa'iduu rasuulku magacaabay midkooda ee halkaana ku shahiiday fa qaaluu waxay idhaahdeen nimankii quraysheed ee cutba iyo shaybe iyo weliid ahaa waxay dhaheen ilaan laysma arko oo laysma laysma garanayo eh nin walba cambuubreeradii waxbaa ugu jireen waxay dhaheen man antum waryaa tihiin waa koomaa tihiin qaaluu waxay dhaheen rahatun koox oo min al ansaari ansaarta ka mid a ayaan nahay qaaluu waxay dhaheen akifaau niman noo dhigma alla ilaah waatiin kiraamun oo sharaf leh marba haddaad ansaar tihiin oo awsi khasraaj tihiin niman dhiggayaga ah waa tihiin oo weliba sharaf leh laakiin maalanaa nooma sugnaanin bin- bikum idinka xaajatun idinka idinma baahanin beihin idinka idinma baahanin wa inamaa cid kale maahe nuriidu waxaan doonaynaa bani camilna bini- bani camina ilmaadeeradayo ayaan rabnaa raggaanu ilmaadeerka ahayna quraysheed ayaan rabnaa kuwaasa noo soo baxeen uma markaa kadib naada waxaa dhawaaqay munaadiuhum mid quraysh mid qurayshtii ka mid a ayaa dhawaaqay oo saddexdoodan ka mid ah micnihii saddexdan oo lah yaa muxamed muxamedow akhrij ilaynaa noo soo bixi akifaa'anaa niman noo dhigma oo min qowminaa tolkaya ah fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi qum yaa kac qum kac yaa cubaydat bn xaarit ibn lmutalib wa qum yaa xamza wa qum yaa cali marka laga sheekeynayo kutubo badan baa aada uga sheekeeya ee ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam sida uu u maamulayay iyo naxariistiisa iyo maamulkiisa markay dhib uu jiro reerkiisuu hormarin jiray dhib markuu jiro hadda waa kan isagoo dagaalkii la isu safan yahay wuxuu dadka u kiciyey waa qoyskiisi waa xamso adeerki ah waa cali oo ina adeerki ah waa cubaydo ilma adeerki ah yuu yuu kiciyey markii hanti la qaybsanayana iyagu ugu dambaysiin jiray marka laakiin madaxda adduunku maanta ee muslimiinta waa cagsi markay dhibaata jirto ilmahooda iyo reerkooda gadaal bay u dhigi dad kale ayay hormarinayaan markii wax la qaybsanayana dadkooda ayay soo hormarinayaan rasuulku wuxuu yihi qum kac yaa cubayda ibnu alxaarid wa qum yaa xamsa wa qum yaa cali falamaa qaamuu markay kaceen oo wadanow minhum ay usoo dhowaadeen qaalu waxay dhaheen weli waxaa dhahaya nimankii quraysheed ee cutbe iyo shaybe iyo iyo weliid yaa waxay dhahayaan man antum yaa tihiin fa akhbaruuhum waa u sheegeen waxaa la yidhi dee waxaan nahay nimankaas baan ragga iswada yaqaano oo wada dhashay fa qaaluu waxay dhaheen alla ilaah antum idinku akifaa'un kiraam dad noo dhigmo oo weliba sharaf le ayaa tihiin fa baaraza wuxuu u baxay cubaydat bnu lxaaris wa kaana asanna alqowmi saddexda nin ee muslimiinta asxaabta ah ninkii ugu da-da weynaabuu ahaaye wuxuu u baxay odaygoodii oo cutbat ibnu rabiico ahaa ayuu u baxay wa baaraza xamza nin walba ninkii da-diisa ahaa baa lagu aadiyey ninkii aynigiisa ahaa wa baaraza wuxuu uba- u baxay xamzana shayba ayuu u baxay wa baaraza alwaliid oo oo ina cutbo ahoo dhalin yaraana caliyan buu u baxay wa baaraza caliyun alwaliid buu u baxay saddexdii fa amaa xamza xamza iyo cali miyaa dee u kaakaadinaya ruuxa kusoo aaday waa nin malagi gale eh fa amaa xamsatu wa cali labadaas falam yumhila umaba ayna kaakaadin qarnayhimaa kuwii aynigooda ahaa ee lagu aadiyey umaba ayna kaakaadin an qatalaahuma aynay dileen kolkiiba way dileenba ilbidhiqs wa amaa cubaydata haddaynu u nimaadno faqad ikhtalafa wuxuu ay isweydaarsadeen baynahu iyo wa bayna qarnihi kii ay isku ayniga ahayn ee la isku diray oo ahaa cutba waxay isweydaarsadeen darbataani laba darbo oo seefood ayay isweydaarsaneen midaasoo fa adkhana wuxuu sugay kullu waaxidin mid kasta oo labadooda minhumaa labadooda ka mid ihi saaxibahu ninkii ay iska soo horjeedaan saaxiibna meehee saaxiibkaa lama idhaahay waxaa laga wadaa ninkii hadda ay iska soo horjeedaan buu sugay markaba isdileen niba ninka kale ayuu dilay marka gaaladii saddexdoodiiba waa la dilay laakiin muslimiintii hal nin unbaa laga dilay uma kara waxay kusoo rogaal celiyeen caliyu xamsa calaa cutba cutba ayay kusoo rogaal celiyeen faqatalaahu markaasay dileen waxaasoo dhan dagaalkuu ogolyahay waxtamala waxay soo xambaarteen cubaydata ayay soo xambaarteen waqad qudicat isagoo la gooyey rijluhu lugtiisii lugta ayaa ka go'day falam yazal kama zuulin daminan inuu tacbaan sakaraad ah uu yahay daminan inuu yahay tacbaan xataa maata ilaa uu ka geeriyooday bisafraa meesha safra la yidhaahdo bacda arbacata ayaamin oo khamsata ayaamin afar maalmood ama shan maalmood kadib ayuu dhaawacii u dhintay min waqcati beder dagaalkii beder dabadii xiinamaa kaana almuslimuuna markay muslimiintu ahaayeen fii ariiqihim ila lmadiina madiine markii loo soo socday loo sii socday ama loo soo socday waa islaamaduuna haddaad xagga madiine ka timaadana waa loo soo socday haddaad xagga beder ka timaadana loo sii socday halkaasuu ku dhintay wa kaana caliyun cali wuxuu ahaa caliy bnu abi aalib karama allahu wajhahu yuqsimu billaahi kii ilaahay ku dhaarta ana haadihi alaayata aayaddani nasalad inay kusoo degtay fiihim iyaga aayaddan suurat lxaji ku taalee haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim haadaani labadani khasmaani waa laba iska soo horjeeda oy colaadi ka dhaxayso ikhtasamuu fii rabbihim fii diini rabbihim rabbigooda diintoodan isugu yimid wax kale aysan ka dhaxaynin waxay kusoo degtay buu leeyahay lixdii nin ee isu soo baxday oo isaga iyo xamza iyo cubayda ibnu alxaarith iyo cutba ibnu rabiica shayba ibnu rabiica waliid ibnu cutba ibnu rabiica kuwa inay kusoo degtay ayuu ku dhaaran jiray halkaa markay marayso maxaa dhacay marka oo gaaladii durbe afar laga dilay muslimiintiina hal uun laga dhaawacay afar la dilay saddex isku qoys ahoo reer bani umaye ah iyo nin reer bani maqhasuum ah alhujuum ulcaam marka weerar gaaladii weer weerar bay soo qaadeen weerar iyagaa soo qaaday alhujuum ulcaam weerarkii guud oo saf ballaadhan ah wa kaanad waxay ahayd nihaayatu haadihi almubaarasa isu soo baxan laysu soo baxay bidaayatan bilow bay u ahayd sayi-atan oo xun binisbati lilmushrikiin haddii mushrikiinta loo fiiriyo id maxay ugu xumayd cilla eh faqaduu waxay waayeen halaathatan saddex oo min khiirati fursaanihim fardooleydoodii ama dagaalyahanadoodii raggii ugu qiimaha badnaa iyo wa qaadatihim madaxdoodiibay dufcatan waaxida hal mar ayay waayeen fastashaatuu way hureen way siraadmeen way hureen qadaban cadho ayay la hureen inagoo cadho ayay u googa-een baan isnidhaahna wa karuu waxay soo weerareen weerar ku soo qaadeen cala almuslimiina muslimiintii karata rajulin waaxidin hal nin weerarkii oo kale hal marmay soo qamaameen soo muslimiinta lagu soo yaacay wa ama almuslimiinu haddaan muslimiinta egno fa bacda an istansaruu rabbahum markii ay rabbigi rabbigood ay nasri weydiisteen oy ka baryeen wastaqaatuuhu ilaahay ay qowth iyo madad iyo gurmad iyo nasri ay weydiisteen wa akhlasu ay u gaar yeeleen lahu isaga hawshan ay hayaan ee jihaadka ah magac iyo ujeedo kale iyo ha lagu ammaano iyo garaadda ha lagu siiyo iyo xoolo hel midna aysan ku jiran liiclaahi kelimatillaahi ilaahay diintiisa in kor loo qaado oo keli a ay u khaalis yeeleen oo wa tadaracuu ilayhi ilaahay ay aad iyo aad ugu gacmotaageen tadaraca waxaa la yidhaahdaa baryada oo maaragtay muusanowga ah ay ilaahay ku muusanaabeen talaqow waxay la kulmeen hajamaat almushrikiina nimankii mushrikiinta weeraradoodii almutataaliyati ee iska daba dhacaysay wahum iyagoo muslimiintu muraabituuna fii mawaaqicihim meelaha ay fadhiyeen uun ku adkaystay oon gadaal iyo dhinac iyo midna aan uga dhaqdhaqaaqin muraabituuna ku xidhan rabdigii way mogtahay rabata iyaga oo ku sugan oo ku xidhxidhan oon dhinacna uga nuuxsanin fii mawaaqicihim meelahoodii xajistay waaqifuuna taagana mowqif addifaaci wax iska celin iyo wax iska caabin keliyeed waqad alxaquu waxay gaadhsiiyeen bilmushrikiina mushrikiintana waxay gaadhsiiyeen khasaa'ira khasaarooyin faadixatan oo fool xun ayay ga- ayay gaadhsiiyeen wahum yaquuluuna wahum iyagoo muslimiintu yaquuluuna odhanaya axad axad axad axad iyagoo leh waa nashiidkii uu sameeyey ee bilaal uu sameeyey markii umay ibnu khalaf uu ku cadaabayay maka ee magaalada lagu soo wareejin jiray intuu xadhig lagu xidho la dhihi jiray ciyaalka magaalada kusoo wareejiya ama intuu dhagax weyn oo kulul uu caloosha ka saaro uu dhihi jiray wallaahi satabqa haakada xataa tasuba muxamadan aw takfura bimuxamadin ilaa aada saas ka yeesho oo maxamedku caydo oo saa uu dhihi jiray nashiidkii bay qaateen axad axad axad marka weerarkii gaaladu ay soo qaadeenna halkaas ayuu in sha allahu tacaala ku fashilay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam